ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منما جهلنا وذكرنا منما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف الفصل الخامس في الرقائق darsigii hore xadiidka ugu dambeeya wuxuu ahaa dardaarankii ay uu codsaday mucaawiya wa kataba mucaawiyatu radia allaahu canhu mucaawiya u qoray ilaa caa-ishata bou qoraal u dira warqad macnaha wuxuu ku yidhi warqaddii wixii ku qornaa waa kan anigtubii caa-ishaay ii soo qor lii aniga kitaaban kitaab kitaab bimacnaa warqad wey warqad ii soo qor warqadda kitaabkaasoo tuusiinii fiihi dhexdiisa aada iigu dhex dardaarmaysid warqadaa dardaaran iigu qoraysid waxyaalaha macnaha dardaaran waxaa la yidhahda waxyaalaha khayraad wixii inaan sameeyo ama aan ka tago ay muhim tahay ii soo qor dardaarankii hadda qofku markuu dhimanayo dardaarmi jiroo kaliya maaha walaa tughirii calaya hana igu badin buu yidhiyo macnaha war kooban oo aan badnayn oo aan xafidi karoo qaban karo ii soo qor fa katabad caa-ishana way u qodhay ilayhi mucaawiya u qodhay warqad bay u qodhay warqaddii wixii ku yaallay waa kan salaamun calayka bat nabadgelya dushaada ha ahaato amaa bacdu intaa dabadeed fa innii samictu rasuula allahi baan maqlay sal alla alay slam yaquulu xaalu leey man iltamasa qofkii dalba ridaa allaahi ilaahay ridihiisa qofkii raadiya muxuu ridaa ilaahay ku raadiyey bisakhadi naasi dadka caradooda ku raadiyey ku dalbay na waxa weeye ridaha ilaahay meel kasta uu ka helayo uu raadinaya walow dadku haba u caroonayeen anaa markaan dadku u caroonayn shaygan ridaha ilaahay uu ku gaarayo waaba waaba dhib male taas tani waxa weeyaan ridaha ilaahay buu dalbay bisakhadinaasi baanu ku dalbay dadka uu caroodkooda ay u caroonayaan isaga anaa shay aan dadku raalli ka ahayn inuu sameeyo buu samaynayaa ilaahayse raalli ka yahay kafaahullahu ilahay baa qofkaa ka kaafiya mu'anata naasi dadka sharkooda ummadda sharkeeda ilahay baa ka celiya caradoodaas waxba tari mayso waxa weeyaan mar haddii ilaahay shayga raalli ka yahay iyagoo haba u caroodeene waxa weeye masale maalan qof dad gar ugu jiro oo kale ama xugun oo kale ama qof madax oo kale dadku sibay jecel yihiin sina waa sida sharciga ahayd oo diintaa sidii sharciga ahayd baa qofkii maraya markuu sidii sharcigaa maro ilaa gartii laba qof ka wada qoslin maysa waxaa laga yaabaa in qayb ka mida u caroodaan caradoodaas qiima male wey mar haddou ilaahay isaga ridihiisa sida ahayd uu maray dadka sharkooda ilahay baa ka kaafin waman iltamasa qofkii dalba ridaa annaasi dadka ridahood dadkau rabaa inuu raalligeliyo bisakhad illaahi ilaahay cadhadiisabow ku raadinayaa dadka ridahooda waxa weeyaan dadku sida ay ka raalliga yihiin buu samaynaya ilaahay hadduu doono haba u caroodo oo sidaasi waa si ilahay usan raalli ka ahayn laakiin dadkii baa raalli ka ah marka dadku wuxuu rabo buu u xukumayaa u marayaa u samaynayaa qaanuun uga dhigayaa u sheegaya ku dhaqmayaa dadka unbuu dadka unbuu rabaa inuu raalli geliyo wakalahu llaahu ilaahay isaga wuxuu u wakaashaa ilanaasi dadka anaa ilaahay baa isaga ka taga wey bis kaalmaha ilaahay baa laga daysanaya markaasuu iska halaagsamaya wasalaamu calayka bay tiri nabadgeli dushaada ha ahaato baabka shanaad fi raqaa'iqi buu ka hadlayaa waxyaalaha qalbiga jilciya can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi in allaha tacaala ilaahay qaala wuxuu yidhi man caadaa qofkii la collaytama lii xaalo aniga ii ahaaday weliyan weli la collaytama weli ilaahay qofkii codow u noqda faqad aadantuuka waxaan ogeysiiya bilxarbi dagaal baan ogeysiiyey weli waa max qofka muuminka alla ka cabsadaa weli ilaahay qof kasta oo iimaan leh allana ka cabsada waa weli awliyadaa sii kala waaweyn sii kale waxay ku kala waawen yihiin cabsida rabbi kaa waxaan ogeysiiye weeye inaan la dagaalamayo dagaal ha u diyaar garow oo qofka aan awliyada la dagaalamo iyo qofka ribada cuna labadaasba ilaahay baa caddeeyey inuu la dagaalamayo wamaa taqaraba iguma soo dhowaado ilaya xaggayga cabdi addoonkaygu bishayin shay shaygaasoo axaba ilaya layga kalgacal badan yahay mimaa kii iftaratu caley aan ku faral yeelay waxa aan ku faral yeelay waxa aan ka jeclahay addoon iguma caabudo wey salaad farala zakadii xajkii soonkii faralka aan saaraybaa wuxuu igu soo dhowaado ugu ugu fiican maxaa yeelay shayga faralka maalan halka ragcadoo faral ah wax u dhigma kale ma jiro waxaa u dhigma toddobaatan ragcadood oo sunno ah toddobaatan ragcadood oo sunna iyo hal ragcadoo faral ah baa isleeg hadhowtiina dee wixii faralka khalal ku dhacay sunnaha laga kamilaya macnaha hadduu maalin ramadaan afuro qofku hawaabkiis wax soo celin kara ma leh sanadkao dhan ba ha soomo hadduu doono waa soo mar wamaa yazaalu cabdi addoonkaygu kama zuuli waayo yataqarabu ilaya inuu igu soo dhowaanayo binawaafili sunnayaasha sunnihiina waa laga rabaa inuu iisoo sunnaysana xataa uxiba ilaa aan ka jeclaado faidaa axbabtu markaan jeclaado kuntu waxaan ahaanayaa samcahu maqalkiisa alladii maqalkaasu yasmacu bihi wax ku maqlaayo macnaha waxaa looga jeedaa wax ilaahay raalli ka yahay maa wax kale maqli mayo qofkaas sida qur-aanka iyo dikriga iyo ducado kale wa basarahu araggiisaa noqonaya alladii araggaasu yubsiru bihi wax ku arkahayey wax ilaahay raalli ka yahay unbuu arkayaa bes malakuudka cajaa'ibtiisa makhluuqaadka musxafka qur-aanka u fiiriyo kutubulcilmiga u fiiriyo waka wayadahu baan ahaanaya alladii yadkaasoo allatii yaddaasoo yabdishu baa wax ku qabanaya warijlahu lugtiisaa noqon allatii lugtaasu yamshii bihaa uu ku soconayo marka meel aan ilaahay raalli ka ahayn aadi mayo qofkii weeyaan ee meesha ilaahay raalli ka yahay buu aadaya wain sa'alanii hadduu i weydiiso oo addoonkaasi baryado la ucdiyannahu siiyeenoo siiyeen walain istacaadanii hadduu i magan galana la uciidannahu magangeliyeen oo magangeliyeen dhibaatada uu sheeganayo ayaan ka magangelinaya addoon ilaahay buu noqday aqwaal iyo afcaal iyo xarakaad iyo sakanaad bes isagana waa loo kaalmaynaya ayib wamaa taradadtu ilaahay wuxuu yidhi kama noqnoqon can shayin shay shaygaasoo ana aniguwa faaciluhu kii samayn doonaan ahay shay aan fali doono kama taradudin taradudii ka taradudkayga ka noqnoqoshadayda can nafsilmuumini qofka muuminkaa naftiisa aan ka noqnoqonayo qofka muuminkaa naftiisa inta aan ka noqnoqonayo shay aan samaynayo aan ka noqnoqday ma jiro oo see tan uga noqnoqdo yakrahu mu'minku wuxuu nacayaa almowta dhimasho dee wakhtigiina waa ku dhammaaday waa in la dilo dhimashadiina wuu nacaya wa ana anoo rabbiyan akrahu waxaan nacayaa masaa'atahu xumayntiisa hadda addoonka inaa xumeeyana ma rabo mu'minka aha shay aan samaynayana weeyaanoo in la dilo oo nafti laga qaado waa laga maarmaan qofka muuminkaa naftiisa inta aan ka noqnoqonayo shay aan ka noqnoqdo ma jiro shay aan samayn laha aan ka noqnoqo bes taan weeyaan ilaa dabci ahaan baa dhimashada loo necbi marka ilaahay noqnoqod maaha malaa'igta loo soo diraa ka noqnoqonaya yaa marka meesha waxaa ka caddaatay qofka muuminka karaamadiisa weynanka ay leedahay ilaahay agtiisa macnaha ku weyn yahay rawaahu albukhaariyu baa wariyey walimaamu axmedu baa wariyey imaamu axmed xadiidka wariyey bisanadin fiihi khaalid binu maql alkuufi ninkaasaa dhex fadhiya takallama fiihi hayru waaxid hal nin ka badan oo culimmada waaweyna baa ninkaa ka hadlay bale qaala bacduhum culimmada qarkood waxay dhaheen ina haadaa xadiidkaani xadiidun qariibun jiddan waa xadiid qariibah dhab ahaanba lowlaa bay dhaheen lowlaa haybatu ljaamici saxiix jaamicu saxiixa bukhaariga uu ku yaal haybadda uu wato iyo yaxyaxa laga yaxyaxsan yahay iyo sida afka loogu ballaarin karin mooyaane xadiidka haybadiisa un baanaan waxba sheegi karin mooyaan bukhaariga haybadda uu leeyahay jaamicu saxiix laakiin xadiidka sida kale a kitaabkaa uu ku yaal dee xadiidka waxa wariye riwahu lbukhaari baa lagu yiri mogta walimaam axmed haybadda kitaabkaasaa nina dee bukhaari ka hadli karin mooyaane haddaanan taasi jirin xadiidku waa qariib jid laakiin xaafidkaa wuxuu leeyahay ina lilxadiidi duruqan waddooyin badan buu leeyahayoo yadullu majmuucaha isku geyntoodu waxay tusayaan calaa ana lahu aslan xadiidku asal inuu leeyahay markaa duruq badanoo daciifaha buu sheegay hal dariiq markii laga reebo oo iyadu sanad xasana ku timid can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi idaa kharajat ruuxu lmuumin qofka muuminkaa ruuxdiisu markay soo baxdo talaqaahaa malakaani laba malag baa la kulma qofka muuminkaa ruuxdiisa qofkii waa dhimanayaa mogta laba malag baa la kulma way baxda naftii labadaa malagoo yuscidaanihaa dallacsiinaya oo korinaya cirka xaggaa samaday usii kaxaynaya qaala xamaad baa wuxuu radiy xamaad wuxuu ka wariyey can budayl can ibni shaqiiq yaa can abi hurayra abi hurayra haddaada kuu muuqdo fadakara lanaa wuxuu noo sheegay min diibi riixihaa naftaa mu'minka urkeeda wanaaggeeda iyo walmiska miskiga ka uraya wanaaggiis yaa ba wax nooga sheeg cajaa'ibta ay leedahay qofkaas mu'minkaa naftiisa marka la sii wado udugga iyo waxa macnaha udgoonka ka uraya miskiga wayaquulu ahlu samaa'i ahlu samahu waxay dhahayaan ruuxun dayibatun waa ruux wanaagsan ruuxun ruuxda ruuxdaasoo dayibatun wanaagsan baa jaa'ad ka timid min qibali lardi bay ka timid xagga dhulka alla naf wanaagsan baa dhulka ka timid sala allahu calayki bay dhahayaan ilaahay ha kuu naxariisan ruux yahay wa calaa jasadin jirna allah u naxariiso kuntii aad ahay tacmuriinahu mid camirta jirkii aad ku jidhay oo aad ka soo dhimatayna yaa ilaa jirkay ruuxdu waa kala laba moog tahay kaasna allah u naxariiso fa yundalaqu waa lala tegayaa bihi ruuxdii qof kastoo dhinta waasaan oo mu'mina oo ilaahay ka cabsan ilaa rabbihi rabbi intikaama lalaadi ruux caza wajal uma yaquulu allah dhahaya indaliquu bihi ruuxa la taga oo la aada ilaa aakhiri lajali ajalka meesha ugu dambaysa ajalka meesha ugu dambaysa laga gaaray waa maxay adduunka gebagabadiisa ilaa laga gaaray adduunku ka dhammaanayo yaa hay ama waxaa la yidhi ilaa aakhiril ajali la aada ajal meel la gaaro meesha ugu dambaysa sidratulmuntaha wixii xaggan laga qaado meesha aysan dhaafi karin ee makhluuqa oo dhan aysan dhaafi karin ilaa nebi maxamed habeenkii la dheelmama cid kale aysan dhaafin oo xataa malkuu jibriil ka haray warbal meeshaa gey qaala wuxuu yidhi nebigu wain alkaafira gaalka idaa kharajat ruuxuu naftiisu hadday baxdo qaala xamaad wuxuu yidhi wadakara wuu sheegay min natnihaa qurunkeeday qurunka ay leedahay marka nafta gaalku ay baxdo wadakara waxau kaloo sheegay lacnan lacnad naxariis ilaahi laga fogay wayaquulu ahlu samaai waxay dhahayaan ruuxun khabiihatun ruuxun baa jaaad ka timid min qibali lardi xagga dhulka qaala nebi wuxuu yidhi wayuqaalu waxaa la dhahaya indaliquu la taga bihi ruuxdan ilaa aakhiril ajal iyadan ilaa adduunka gebagabadiisa ama waxa weeyaan meesha hoose ti hore waxaa lagey sidratulmuntaha sooma hoos meesha manaa sijiin sijiin wamaa adraaka ma sijiin halkaa geey ama waxa weeye ilaa maalinta ugu dambaysa adduunka ka dhammaanayo warbal haya malaa'igay qaala wuxuu yidhi nabigu waradda rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxu yhi raawigu waradda rasuululahi sal l sl nabi ilaahay waa radiyey raydatan maro taasoo kaanad calayhi dushiisa ahayd mara uu nebigu qabay bou calaa anfihi sankiisa ku celiyey hakadaa sidaas anaa markii naftaan dhimatay ee gaaladaa laga warramayay qurunkeeda iyo urkeeda mara nebigu qabayba saa ku yidhi macnaha urkeedii macnaha sanka sida saa looga qabsado oo kale a baa macnaha la tilmaamay marka waxa weeyaan maradaas buu saa sanka u saaray radda saas u saaray rawaahu muslimun can ilbaraa'i radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharajnaa maca nabiy baan baxnay sala allahu alay wasalam fii janaazati rajuli nin janaazadi oo minal ansaari ah faintahaynaa ila alqabri qabrigii baan gaarnay walxaal lamaa yulxad weli aan la iil dhigin iilkii lama dhigin waa nin reer ansaareeda ninka dhintay fajalasa rasuulu llahi waa fadhiisay sala allahu alayh wasalam wa jalasnaa xawlu annana hareerahaan fadhiisanay meeshaa haddee inagu qubuuraayo iskaga sheekaynaayo lama raba sheeko kaanamaa waxaa moodaawayr calaa ru'uusina madaxyadayada addayru shimbira inay saaran yihin haddii madaxa shimbiri kaa saaranta haddaa dhaqaaqdid ay shimbirtu duulayso soo inaad dhaqdhaqaaq iska ilaalisid maaha qabri baan dul fadhinaa waxaa moodaa shimbira inay madax naga saaran yihiin saasaa loo wada hoganaya nebiga iyo saxaabadii wa fii yaddii nebiga gacantiisana cuudun laan baa ahayd yankutu bihi uu ku mudmudaya fil ard laan yaraama nebigu dhulkasa ugu mudmuday fa rafaca ra'sahu nebigu madaxuu kor u qaaday fa qaala wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam istaciidu bilaahi qabriga iyo waa laisku dul wacdinaya xadiidkan iyo daliil oo iska yaacdaan maaragtay dadka quuraha m ka cararayaan istaciidu billaah ilaahay ka magan gala min cadaabi alqabri maratayni laba jeer bay nebigu aw alaaan saddex jeer uma qaala wuxuu yidhi ina almuumina qofka muuminkaa idaa wudica fii qabrihi qabrigiisa marka la dhigo qabri haddaan la dhigin ka war kuwa badda intaas ku dhimanayo tarhiibka u dhimanaya iyo kuwo kale iyo qofkii buur ku dhaca iyo qofkii ceel ku dhaca iyo qofkii keliga meel cidlaa ku dhinto aan la aasin iyo waxaasoo dhan waa isku mid qof kastoo dhinto weeye qabrigu waa sida badan macnaha qofka marka qabriga la dhigo watawallaa canhu xaggiisa ay ka jeensadaan asxaabuhu saaxiibadiisa qabriga dhigay walxaal huwa qofku yasmacu maqlayo khafqa nicaalihim kabahooda janqaafkooda jaqafjaqafta yaatiihi malakaani baawimaanahaya fayujlisaanihi waa fariisinahayaan min ajlasa yujlis fayaqulaani lahu waxay ku dhahayaan man rabuka war qofyow rabbigaa kuma qabrigaa ogeyd cidhiirigiisa yaa qofkii dadka iilka dhigayayba xataa cidhiiriga ku ahaa laba malag baa imaanaya xaggee fadhiiseen dee xaggee imaanaya a malaigtuna addoommo waaweyn wey laba malag baa imaanaya waa inaad rumayso waa waajib isagiina xataa waa la fadhiisinaya meel la fadhiisa adigu maba meeshu ma lahaynba a meesha cidhiiriga dadka maaragtay iilka la dhigay oo dhagaxyada iyo fuusooyinka dusha laga saaray meesha waa lasoo fadhiisinaya waa waajib inaad rumayso waa wax qaybo ina ka maqano inaad rumayso laga maarmaan wey samciyaad wey markaasaa la yaala rabbiga waa kuma fa yaquulu wuxuu dhaha yaa rabbi allah ilaaha rabbiga allah wey fa yaquulu ana la waxay dhahayaan maa diinuka diintaaduna maxaa fa yaquulu wuxuu dhahayaa diini iyo alislaam diintayda waa islaamnimada fa yaquulaani lahu waxay dhahayaan labadii mal man haada arajul war waa kuma ninkaani alladii ninka ubucitha fiikum dhexdiina lasoo diray nebigaa la keenayaa meesha qofkii dhinta waxa leey ninkaan kumau ahaa ninkaan laydiin soo diray kii ninkii laydiin soo diray kuma fa yaquulu wuxuu dhahaya qofka muminka huwa ninkana loo soo diray rasuulullaahi weeye sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi wamaa fa yaquulaani waxay dhahayaan wamaa yudriik maxaa ku ogaatay see ku ogaatay waxa jawaabaha aana siisay xaggee ka hesha fa yaquulu wuxuu dhahaya qara'tu kitaab allahi ilahay kitaabkiisaan akri dee qofaan weliga arrin ka war fa aamantu bihi waa rumey wasadaqtu waa rumey fadalika qowlu اllahi tacaala nebi wuxuu yidhi kaasi waa hadalka ilahay yidhi yuthabit اllahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi اlxayaati اddunya fi اlaakhirati ilahay kuwa iimaan kale wuxuu ku sugaya adduunka iyo aakhira labadaba qowlka haabitkaa tawxiidka weeye allahayna ku suga fa yunaadii munaadin mid dhawaaqaa dhawaaqaya min asamaa cirkau ka dhawaaqaya muxuu dhahaya an qad sadaqa cabdii addoonkayga waa run sheeg fa afrishuuhu u firaasha u gogla min aljannati jannada wa albisuuhu u xira min aljannati jannadana u xira macnaha dhar uga xira waftaxuu lahu u fura baaban albaab ila aljannati qabrigayba albaab jannadii xiriir la leh baa la furahaya qabrigaasa iskaga dul soconaya midna jannadii xiriir la leeyahay midna meelka qaala wuxuu yidhi nebigu fayaatiihi waxau imaan qofkii min rawxihaa jannada raaxadeeda wa diibihaa udugeeda waxbaa uga imaanaya shay weyn baa uga imaanaya wey shayun cadiimun baa uga imaan wayuftaxu lahu waa loo furahayaa fiihi qabriga dhexdiisa madda basari araggiisa taankiisa meel markaad istaagtid meesha ishaadu qabato meesha ugu dambaysa in la eg baa qabriga loo waasicinaya wac looga dhigaya intaas ayaa loo waasicinaya waxaa la leeyahay toddobaatan dhudhun baa loo waasicinaya beer beeraha jannada marka qabriga noqonayo udgoonka dharka la xidhan yahay firaashka waxa loo dhigo marka halkaa nicmadaas ma jirkaadaan baa nicmadan ku raaxaysanaya mise ruuxda ruuxda wey wax raaxaysanaya sideeda dee jirkaan waa iskaba dhammaan karaa qabriga inta la qodo in qofba laga waaya dhici karo jirka dee ciiduba cuntaba ruuxdaan iyadu dhammaan mayso ruuxdan baa iska nicmaysan haddii cadaab noqotana cadaaban waina alkaafira midka gaalka aw ilmunaafiqa kan munaafaqa idaa wadaca fii qabrihi markii la dhigo wacaadad ruuxu ruuxdiisuna ay ku noqoto fii jasadihi jirkiisa yaatiihi malakaani laba malag baa u imaanay ilaa ruuxda wax kor markay isagaa ad waa laga soo celinaya qurun weeye ruuxdiisu fayijlisaani isna waa fariisanaya fayaquulaani lahu waxay ku leeyihiin man rabuk fayaquulu waxuu dhahayaa ha ha laa adri ha ha waxa weeyaan kelimo qofka wareersan isticmaalo ha yaa yaa bay ka dhanta macnaha waa qofan waxba garanaya ha waa ma fahansana ha wixii markaasoo ha ha laa adri fayaquulu ana waxay dhahaa maa diinuka waryaa war diintaadana bal sheeg haddaa rabbi garan weyd ma diinba garan hadduu ilaahay garan wey fayaquulu waxuu dhahayaa ha ha laa adri fayaquulaana waxay dhahayaan maa hada rajulu ladii bucuha fiikum muxuu aha ninkaan laydin soo diray dhexdiina lasoo saar fayaquulu waxuu dhaha ha ha laa adri qaala wuxu yidhi nebigu fayunaadii munaadin mid dhawaaqaa dhawaaqay min asamaa cirka wuxuu dhahaya hankadaba addoonkaani waa been sheegay waa beeniyey faafrishuuhu min annaari naarta uga gogla waalbisuuhu min annaari naarta uga dhar xira waftaxuu lahu isagoo fura baaban albaab ila naari naarta intii ka ah albaab xiga u fur qaala nebigu wuxuu yidhi fayaatihi isna waxa uu imaanayaa min xarihaa kulaylkeeda wa samuumihaa sunteeda ya iyadana shay weyn baa uga imaanaya khatara wa yudayaqu calayhi qabruhu qabrigiisaa lagu ciriiriyahayaa xataa takhtalifa fiihi ilaa dhexdiisa iska khilaafto adlaacuhu feerihiisu feerela haddii derbigu labada derbi isku soo dhegaan feerihii baa markaa isjiirahaya uma yuqayadu waxa weeyaan yuqayadu lahu waxaa loo sakhirayaa oo loo keenaya acmaa mid indhala abkamo afla axadaan hadlayn waxna maqlayn yaa indhala baan leeyahay waan hal waan indhalaaya oo waxuma jeedo mana hadlayo kaasoo macahu miciis ay tahay mirzabatun dubbi dubbi wataa dubbi axadkaasaa dubbuhuna weli waa min xadidin dubba bira axadkaasaa loo loo keenaya waa malag noocaa u samaysan waxaa loo hadalka looga xira indhahana looga xira inuusan naxariis u qaban ilaa qofka waxaa ku dhufayta haddaa ujeedi meesha wax kaga dhacaynay sida wax u gaareen in qalbigu u naxaa dhici kadha moogta waxaa la rabaa inuu ninkan garaaco qabriga la dhigay inuusan weligiisna u nixin sababtoa umana jeedo codna waxa weeyaan mana afkiisana ma hadlayo bes bahashaasuu la dhacay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam law duriba bihaa dubaha haddii lagu dhufto law duriba bihaa jabalun buur haddii lagu dhufto la saara turaaban buurku ciid buu noqon laha buurta dhan buday noqon laha dubbo weyn oo khatar wey fa yadribuhu wuu ku garaacayaa bihaa madribadaas yaa mirzabadaas darbatan ku dhufasho yasmacuhaa uu maqlayo maa bayna almashriqi waalmaqrib waxaa ahaaday mashriq iyo maqrib dhexdooda waxa u dhexeeyaa maqlaya ilaa faqalayni jin iyo insi mooyaane jugtaas maaragta waxaan jin iyo insi ahayn waa maqlahaya fa yasiru turaaban ciid buu noqonayaa qofkii markii lagu dhufto uma tucaadu fii ruuxu misna nafti baa lagu soo celinaya rawaahu abu daawuud wanasay dee ha lagu wada wey markaa su-aalu qabrigu yaduuru calaa alaaati umuurin bay saddex shay baa meesha qabriga laisku waree laisku laisku weydiiyaa waxa weeyaan asu'aal can illaahi tacaala rabbi in lagu weydiiya maa rabuka wey man rabuka iyo su-aal can iddiin maa diinuka su-aal can innebi muxuu ahaa ninkan laydin soo saaray saddexda kuwa kale oo dhan qiblo iyo muslimiin iyo kitaabkaada muxuu ahaa iyo ku saddexdan baa cadaabulqabrigu saddexdan weeye saddexdaa hadda soo arooro muhimka ah xadiidku inoo tilmaamay oo qabriga la isweydiinaya saddexdaas ku wareegaysaaba ku yidhi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa qubira almayitu meydka markii la qabriyeeyo ow qaala wuxuu yidhi axadukum midkiin marka la qabriyeeyo ataahu malakaani baa u imaanahaya aswadaani madmadow asraqaani indhacawlcawlan midabka asraqa la yidhahda ya jaalla jaallahaas waa malaa'igta wax weydiiya gaalada iyo munaafiqiinta ee ma aha malaa'igta mu'miniinta u yimaada yuqaalu liaxadimaa midkood waxa yidhi almunkara walakharun annakiir marka qaabkaasay ugu imaanayaan kan gaalka ama munaafiq maxaa munaafiq jira maxaa gaal jira waxaas sidaa weeyaan ilaa waagi hore munaafiqnimadii waxa wax laga baqi jiray hadda dee wax lagu faanay noqoto waa arrin khataraa lagu leeyahay qofku inuu iska ilaaliyo baa loo baahanya dadka muuminiinta malaa'igtan markii wax weydiinaya waxa la yidhi qaab qurux badan bay ugu imaanaya fayaquulu waxau dhahaya fayaquulaana waxay dhahaya maa kunta taqulu fi hada arajuli ninkan maxaa ka dhihi jir horta waxaa la isweydiinayaa ilaahay iyo diinta markaasaa dhahay ninkaana ka warran waa maxamed fayaquulu waxau dhahaya maa kaana yaquulu wuxuu awalba dhihi jiray oo maxay ah huwa cabdullaahi weeye warasuuluhu weeye ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ila allah wa ashhadu waxaan qiraya anna muxamadan cabduhu warasuuluh fayaquulaani waxay dhahayaan labadii mal qad kunnaa waan ogay naclamu qad kunnaa waxaan ahay naclamu kuwa og kuwa og annaka adigu taquulu hada arrinkaa inaad ku qawlis inaad caqiidadaa qabtid waa la socon qabrigaa la isku itixaamaya meesha uma yubsaxu lahu waa loo waasecinaya fii qabrihi sabcuuna diraacan fii sabciin toddobaatan dhudhun oo toddobaatan dhudhun lagu dhuftay toddobaatan toddobaatan lagu dhuftay masaafada la-eg ayaa loo waasicinhaya uma yunawaru lahu fiihi qabrigaa loo nuurahaya wa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa nam seexo fa yaquulu waxuu dhahayaa arjicu ilaa ahli reerahaygii baan u noqonayaa fa ukhbiruhum waa u sheegayaa barwaaqada iyo khayrkaan helay dadkii aan u sheego carruurtii iyo reerkii iyo xaasaska fa yaquulaana waxay dhahayaa nam maya seexo ka nawmati alcaruus midka caruuskaah hurdadiisa oo kale alladii caruuskaasoo laa yuquduhu usan toosin ilaa axabu ahli ehelkiisa kan lagu kalgacal badanya ileyhi xaggiisa dadka ko ugu jecel yahay keliyaa toosiya sidaa kaasoo kale qof kasta ma toosiyo sidaasoo kale hurdada noocaasoo kale ah seexo qofkaas dee lagu kalgacal badan yahayna dee waa gabadha guursaday ee wixii la mid oo kale waay xataa yabcahuhu llahu ilaa ilaahay soo saarahayo min madjacihi daalika makaanu jiifkiisa kaasa ilaa laga soo saarayo qiyaamada ayuu hurdadaa quruxda leh oo raaxada leh ku jiraya reerihii dadkiina wax wara gaarsiin maayo wain kaana hadduu yahay munaafiqan kan dhintay qaala waxuu dhahayaa samictu naasa war kan ninkan ka warran balle samictu naasa baan maqlay yaquuluuna iyagoo leh hada faqultu midla anna sidii oo kalean laa adri garan maayo ba leey diinta dad sheegsheegaya waa maqli jire le anna waa iska sheegsheegi jire waa sidoo kale ah laakiin qalbiga kama rumaysnayn laa adri bay yidhi war ma garanaya anigu waxay weydiiseen fa yaquulaani waxay dhahayaan qad kunnaa waxaan ahay naclamu kuwa og annaka adigu taquulu daalika sidaa inaan leedahay fa yuqaalu lil ardi dhulkaa waxaa loo dhahay iltaymi calayh isku soo durug isku duman isku dheg arday fataltaymi way isku dhegaysaa ardadu oo isku dulmaysaa caleyhi dushiisa fatakhtalifu waxay iskhilaafaysaa fiihaa dhexdeeda ardada dhexdeeda adlaacuhu feerihiis dad baa cadaabulqabriga iyo waxaa diidan waa khatar waa in la rumeeyo oo laga maarmaa wey falaa yazaalu ka zuuli maayo fiihaa dhexdeeda mucadaban in lagu cadaabahayo isaguna xataa yabcahuhu llahu ilaa ilaa ka soo saaro min madjicihi daalika makaanu jiifkiisii ka ahaa ilaa laga soo saarayo ilaa qiyaamada cadaabkaasuu ku jiraya feeruhu hadba iskhilaaf haya kaasna waa munaafiq gaal maya de gaal muxuu sheegan isaguna munaafiq markaa gaalna kama sixunba isagu jawaabba mala lagu leeyahy can anasin radia allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu nabi maa min xaafidayni laba wax xafisan ma jiraan laba xafida kuwaasoo rafaca ila allahi ilaahay u kor yeela maa xafidaa waxay xafideen min leylin habeen aw nahaarin maalin u kor yeelaya ama habeen ama maalin xilli un laba wax diyaariya oo xafida oo ilaahay wixii gaadhsiinaya habeen dhacay ama maalin dhacay maa xafidaa waxay xafideen min leylin habeen xagga aw nahaarin maalin oo fa yejidullahu ilaahay u helaya markaas fii awali saxiifati warqadda bilowgeeda iyo wa fii aakhiri saxiifati warqaddii wax looga qoray aakhirkeeda khayran uu ka helayo yaa warqaddii wax looga diyaariyey baa bilowgeeda iyo gebagabadeeda waxaa laga helay khayr dhexda wax kasta ha ku qornaade ilaa haddii la helo qaala allahu tacala ilahay wuxuu dhahaya ushudukum waxaa markhaanti idinkaga dhigay ani anugu qad kafartu licabdi addoonkaygana an dhaf maa bayna darafay saxiifati warqadda labadeeda dacal waxaa waxaa labada dhinac u dhexeeya ilaa wanaagna waa ku bilaabantay wanaagna waa ku waa ku dhammaaday inta udhexaysana waa u dhaafi ogaada maa bayna maa bayna darafay saxiifa warqadda labadeeda jacal waxa udhexeeya warqadoonka waa u dhaafi ogaada marka malaa'igtii dee salaatulfajirka iyo salaatu casrika isla cirbinayey weeyaan marka dee warqadda awalkeeda salaaddii subaxa kugu qoran warqadda aakhirkeedana salaaddii casrka habeenka malaa'igtiisana warqadda waxaa ugu qoran salaatulcasr awalkeed salaatu subaxna aakhirkeed marka qofka muslimkaah salaadaha ilaaliya bishaaray arrintaasi u tahay rawaahuma atirmidiyu fi ljanaa'izi ayuu ku wariyey wa canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man kaanat ilaakhiratu aakhira qofkay noqoto hamahu murugtiisa keliya uu ku fakaray jacala allahu qinaahu ilaahay qaninimadiisa ka yeela fii qalbii qalbigiisa hoodantinima qalbiga loo geliya wa jaamaca ilaahay baa u jamciyo u ururiya lahu isaga shamlahu xaajadiisa wa atadhu dunyaa adduunyadaa u timaada walxaal iyo adduunyadu raaqibatun ay jerinayso jeceshahay adduunyadaa dababedo qofka aakhiro isagu aada oo doorta adduunyadan la ciirsanayo iyadaa u imaanaysa waman kaanat idunyaa adduunyada qofkay noqoto hamahu murugtiisa jacala allahu ilaahay baa yeela faqrahu faqrigiisa adduunyau ka fakeraya keliya bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdood wa faraqa ilaahay baa kala geeya calayhi dushiisa shamlahu xaajooyinkiisa xaajadiisa midba meelba jidhaa wax isku ururin kara ma leh walam yaatihi min addunyaa adduunyada xaggeedana ugama yimaado ilaa maa qudira lahu wixii loo qadaray weliga hadduu ordaya adduunya doon yahay kolle wixii loo qadarayba adduunyana uu ka helaya wax ka badan marna soo xerayn kari maayo xaajooyinkiisao dhanna wax kala firiirsan bay noqonayaan faqri baana labada weji kaga calaamadsan oo qof adduunyo badan hayso waxaa jira faqri un maaragtay la dul dhigay iyo qof aan heli karin qadada ama waxba haysanoo iimaan uu ka buuxo oo qanjaha joogo oo aan waxba laga dareemayn oo raaxo ku nool marka aakhirada sidaas weeyaan can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sal lla ly slm qala wuxuu yidhi ina likulli shayin shay kasta waxaa u ahaaday shiratan nashaad walikulli shiratin nashaad kastana fadratan noogid baa u ahaatay nashaad la-aan shay kasta nashaad buu leeyahay nashaad kastana nog buu leeyahay fain kaana saaxibuhaa saaxiibkeedu hadduu yahay sadada kii toosnaaday nashaadka nin kale waqaaraba dhexdhexaysay farjuuhu u rajeeye khayr wa in ushiira ilayhi haddii lagu ishaaro bilasaabici farahana dadka faraha lagu taagtaaga haddou noqdona falaa tacuduuhu waxba ha ku tirinina eberkiisa weeyaan waa maxay maxaa looga jeedaa shay kasta nashaad buu leeyahy nashaad kastaana noog buu leeyahy marka qofka noogidda iyo nashaadka u saaxiibka ah haddou toosnaado oo dhexdhexayso arrimaha adduunka iyo aakhirada labadaba khayr u rajeey haddii uusan dhexdhexaysan ilaa qof shar waxaa ugu filan baa le faraha in lagu taagtaago oo xagga ama adduunyada ama aakhira adduunyada baan leeyahay ama diinta marka lagu tilmaamayo yaa ilaa qof ilaahay dhowray mooyaane markaas haddii ko kalena mayaa waxba ha ku tirinina waxaa arrimihiisa uu ku xadgudba adduun iyo aakhiraba ilaa wax badanoo badanaa faraha lagu ishishaaraya waxa lagu leeyahay inta badan waa waxaan khaalis ilaahay darti u ahayn faraha qofka lagu ishishaaro lagu fiiqfiiqo waka waka wacanhu can nabiy sala allahu alay slam qaala na wuxuu yidhi ina allaha yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay ya bna aadam tafaraq licibaadati cibaadadeeda u faariq noqo amla sadraka laabtaada ka buuxiyeen kinan hodantinime war hodan baan kaa dhigaya adigu cibaadadeeda aad wa asudda owdeen faqraka faqrigaad wailaa haddaadan saas samayn wailaa tafxal haddaadan saas samayn malaati yadayka hortaada waxaan ka buuxinayaa shuqlan mashquul qofka adduunka ku jira aakhira iska halmaamay cibaadada waxa weeye waa iska biis waa mashquul walamaa sudda faqraka faqrigaadana duudi mahayo awdi mahayo sidaasaa kugu dhacaysa rawaaha hadii alaaata atirmidiy ayaa wariyey wa canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi adaacimu midka quudanaya ashaakiru alle ku shukrinaya waxna cunaya oo ilaahay ku shukrinaya bimanilati bimansilati saami mid sooman oo kale buu ka dhigan yahay asaabir sabray qof sooman oo soonka ku sabirsan iyo waxaa isku ajira qof cunadii markuu cunay ilaahay ku mahadinaya alxamdulilahi dhahaya bal fiiri waana afran yahay ilaahay base ku xamdi nicamtaas qof sooman oon waxba afka saarayn oo saabir ah buu la ajiri marka ilaahay nicamtiisana loogu shukriyo rabaa nicamta ilaahay lagu shukriyo waxa weeye ilaahay nicamta uu ku siiyey dhammaanteed inaad u isticmaashid sida ilahay raalli ka yahay indhahaada lugahaada dhagahaada xubin kasta sidau rabo rabbi inaad u isticmaashid maal haddaa haysid sidoo kale rawahu tirmidiy wa axmed waalxaakimu can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa khalfa nebiy nebi maxamed gadaashiisa salas yowman maalin faqaala wuxuu yidhi nebi yaa ghulaam waryaa wiilow innii ucallimuka kelimaatin baan ku barayaa kelimaad waaweyn waa la soo jeedinayayo yaa ghulaam marka la leeyahy ixfad illaha ilaahay xafid yaxfadka ilaahay ku xafideen ilaahay mayaa la raacaya awaamirta ilaali nawaahida ka tag ixfad illaaha ilaahay xafid tajidhu tujaaha hortaada ka helaysaay waay idaa sa'alta haddaa ilaahay weydiisanaysid idaa sa'alta haddaa haddaa baryanaysid fasal illaha ilaahay baryo oo weydiiso wax kasta isaga ahay haddii shayga aa baryanaysa ilaahay keliya bixiyo horta isagaaba horay ka weydiisa sida tawfiiq iyo hidaaye iyo cilmi iyo ilaahay baa taa la weydiisa kan la weydiisanayo haddii dadka qaarkiis hayaanna sida arrimaha adduunyada oo kale horta marka hore ilaahay weydiiso in ilaahay dadka hayo kuu sakhiro kabacdina iyagii weydiiso wakaas waynistacanta haddaa kaalma dalbaysa fastacin billahi ilaahay ka kaalma dalab waclam waxaad ogaataa ana alummata ummadda muxamediyada low ijtamacad hadday ku soo urudho oo iskugu yimaadaan calaa an yanfacuuka bishayn shay inay kugu anfacaan lam yanfacuuka inaysa waxba kugu anfici karin taa ogow waa caqiidada saxda ilaa bishayn shay mooyaane shaygaasoo qad katabahu allahu laka ilaahay horey kugu qoray ilaahay horey u qadaray inay kugu anfacaan kaaun bay kugu anfici karaan walow ijtamacuu hadday kusoo ururaan calaa an yaduruuka inay kugu dhimaan bishayn shayna lam yaduruuka kuguma dhibi karaan ilaa bishayn shay mooyaane shaygaasoo qad katabahu allahu calayka ilaahay dushaada ku qoray ruficat alaqlaamu qalamyaalkii waa la kor yeelay wajafat isuxufu warqadihiina waa engegeen qalamkii wax lagu qorayana waa waa macnaha shaqadii waa dhamaystay rawaahu tirmidiy ayb an اlxasan bni caliyin radi allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu qaala wuxuu yihi dac iskaga tag maa yaribuka waxa ku shaki gelinaya ilaa maa shay intii ka aad laa yaribuka aan ku shaki gelinaynin faina asidqa runtu dumaaniinatun xasillooni wey wayna alkadiba beentuna riibatun shaki wey rawaahu tirmidiy wa axmed wabnu xibbaan markaas wixii aa ka shakidin inuu wanaagsan yahay iyo inuu xun yahay xalaal inuu yahay inuu xaaraam yahay ya qowl iyo ficil wax doona ha noqo kaa ka shakida ka tag kaadan ka shakinoo hubtidna aad haddii kale xaaraantii waa ku dhacaysa can shadaad ibni awsin radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala ina wuxuu yihi alkayisu midka caaqilkaah waa qofka arrimaha ciribtooda fiiriya oo macnaha waxa weeyaan indheer garadkaada aad wax dib waxu fiiriya man daana nafsahu naftiisa qofka xisaabo wey wa camila u shaqaysa limaa bacda almowti dhimasho wixii ka dambeeya walcaajizu qofka caajiska ah man atbaca nafsuhu naftiisa qofka raacsiiye weeye hawaaha hawadeeda watamanaa cala allahi ilaahay dushiisana ka malaysa alamaaniya hidi diilo isagoo xumaan ku jira janno iyo khayr iyo barwaaqe wax kasta inu iska helayo iska aaminsanya marka kaas waa doqon hawadiisi iyo xaaraantii isagoo daba socna misna cafi ilahay bu iska rajeynay marka muxuu yidhi kayfa ajuudu biraxmati balse baa naxariisteeda u siinayaa mal calaa man bakila bidaacati qof isba ku bakeelay daac inuu i adeeco marka xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabu sidaa wey marka sida dadka wax iskugu jiraan u xisaabtamaan oo kale baa la rabaa inaad naftaada ula xisaabtantid markas rawaahu tirmidiy waaxmed waalxaakimu can abi darin radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala wxuu nabi halaaثatun saddex yuxibhum اllahu ilahay baa jecel wa halaaثatun saddexna yubqidhum اllahu ilaahay waa u caroodaa faama aladiina kuwa yuxibuhum اllahu ilahay jecelyaa farajulu nin weeye ataa qooma qole u tegey fasa'alahum billaahi ilaahay buu ku weydiisay ilaahay oo dartii wax ugu sii walam yas'alhum kuma weydiisan liqaraabatin oo beynahu iyo wa beynahum isaga iyo iyaga udhaxaysa famanacuuhu qolada ilaahay dartii wax ku weydiistay iskuma kala bixin waxba ma sin waa u diideen fatakallafa rajulun waa ka ninka marka ajarka helay nin baa gadaal maray nin baa u daba maray biacqaabihim ciribtoodii nin baana qoladan wax diiday daba marayoo ninkii wax loo diiday bu aad fa acdaahu siran hoos ba wax u siiyey laa yaclamu bicadiyati cadiyadiisana ma oga ila allahu ilaahay mooye tacaala iyo waladii kan acdaahu u siiyey kuu siiyey alla keliya unbaa og waaya kaasi waa nin waa kuwa la jeceliya wa qowmun qoon saaruu leylatahum habeenkoodii o dhan ba soconaya xataa idaa kaana nawmu hurdadu markay noqotay habeenka o dhan se u lugeynaya axaba ilayhi mid looga kalgacal badan yahay mima yucdalu bihi waxa loo dhigo oo dhan hurdaday waxay ka jeclaadeen wax kasta oo kale oo loo dhigo hurdada wax kastaoo kale hurdaday markaa ka jecelyihin qofku markuu iska nogsan yahay dhagax xataa iskaga dulgamaya waa daallan yahay iska duldhacaya mogta markii halkaasay degeen xilligaa dambe iyagoo hurdo aad u jecel fa wadacuu ru'uusa madaxoodii bay dhulka dhiga faqaama axaduhu midkood baa kacay dadkii meesha degay yatamallaqunii xaalow iskay jeclaysiinahayo oo macnaha camal iskugu kay dhedhejinaya tamallaqun is isku kay dhedhejinaya haddaan rabbi ah naa camal buu iila imaanaya inta hurdadii ka iska daayey wayatluha aayaati aayaadkaygana oo akhrinayo qur-aanka saasuu samey duco iyo cibaado iyo khayrbu la yimi kaasna waa la jecel yahay qoladaas intay seexdeen isagoo iska cibaadaysanaya warajulun midna waa nin kaana ahaaday fii sariyatin ciidan sahna falaqiya alcaduwa boo la kulma fahuzimuu waa la jebi qoladii ayaa la jebiyey wanaagsaneed oo mu'miniinta fa aqbala bisadrihi laabtiisii ayuu qaabiliy xaggii cadowgu aado xataa yuqtala ilaa laga dilo oo yuftaxa lahu looga furo isaga xagga cadowgii buu qaabil kaasna waa la jeceliya keligiis wahalaaثatu aladiina saddex yubqiduhum allahu ilaahay u caroodo ashaykhu zaani oday weyn oo zinaysanaya weeye maxaa yeelay xilligaas uma habboona arrintaas marna ma habboona isaguse waa ka sii daran yahy waalfaqiiru waa mid faqiira almukhtaalu kibir badan inuu tawaaduco yahay dadku xasiya inay faqiir iskibrinaya buu noqda waalkhaniyu mid hodana weeye addaluum oo dulmi badan ya waa hodan maca daalika waa waa dulmi badane dadka naftiisa iyo ummadda waa dulminaya ilahay inuu ku shukriya aho xaqiis rawahu tirmidiy wabnu xibaan walxaakimu can abi saciidin radi allahu canhu qaala wuxu yidhi dakhala rasuulu llahi baa soo galay sala alla alay slam masallaahu makaana tukadkiisa fa ra'aa naasan dad buu arkay kaannahum waxaa moodaa yaktashiruuna inay dhoolbirahayaan macnaha bushimihii baa waxaa ka qaadeen ilkihii ilkahoodii baa muuqda markaasaa fa qaala wuxuu yidhi amaa inakum idinka saxaabadii low low low aghartum haddaa badin lahaydeen dikra haadimi ladaati macanyaalka midka gooya sheegsheegis waa dhimashada moogta la shaqalakum wuu idin shuqlin lahaa camaabu idinka shuqlin lahaa ara aan arkayo dhool caldayntan iyo qosol qosolkan weli waa iska dayn lahaydeen haddaa badin lahaydeen dhimashada qof dhimasho xusuusani ma qosleh faakiruu warhay badiya dikra haadimi ladaati macaanka kan gooya sheegsheegis almowtu wey wahuwa almowt war waa dhimashada ayib fainahu shaniya lam yaati cala alqabri qabriga kuma dul yimaado yowmun maalin ilaa hadduu ku dul yimaado takallama waa hadlaa fiihi yoomka dhexdiisa qabrigii baa hadlaya fayaquulu wuxuu dhahaya ana anigu baytulgurbati qariibnimada gurigeedii baan ahay wa ana anigu baytulwaxdati kelinimada gurigeedii baan ahay wa ana anigu baytuturaabi ciidda gurigeedii baan ahay wa ana anigu baytuduudi dixriga gurigiisi baan ahay ilaa dadka jirkooda aad waxaasaa ku dhasha faidaa dufina alcabdu addoonka marka la aaso almu'minu muuminka qaala mar haddii qofka naftiisa xagga u jannaysan tahay jirkan wixii ku dhalanaya ha ku dhasheen innama kala jecla hadduu baaba'aya haddii wax ku dhashaan fayaquulu waxau dhahayaa alcabdu lmu'minu markii la aaso wuxuu dhahayaa faidaa dufina alcabdulmu'minu qaala lahu lqabru qabrigaa ku dhahaya marxaban wa ahlan soo dhowow marxaban wa ahl soo dhoweyn baa kuu ahaatay amaa in kunta waxaad ahay la axaba man duulkan loogu kalgacal badan yahay yamshi calaa dahri dhulkayga dusheeda ku socda ilaya xaggay dusheeda cid ku socota adaan kuugu jeclaa dhulkii baa dhahaya qabriga dhulkuu ka midi fa idaa waliituka alyawma maanta markaan ku tawaliyo anigu kula xil wareego qabriga lay kaa dhigo wasirta ilaya xaggayga aad ahaatid ilaa qabrigaasaa ku qabsanayo qofka looga soo tegayaa mogta fasaraa waad arki doontaa saniici bika waxaan kugu sameeyo sancadayda waa ogaan doonta qaala nebi wuxuu yidhi fayatasicu lahu qabrigiiba u waasac noqonaya madda basari araggiisa taaganka indhuhu meeshay gaaraan in la eg baa qabriga waasac noqonaya allahu akbar wayuftaxu lahu baaban albaab baa loo furayaa ila aljannati jannada intay kaabaan albaab baa loo furayaa waidaa dufina alcabdu addoonka haddii la aaso alfaajiru aw ilkaafiru ama gaalka ama faajirka waa shakuraawe qaala lahu lqabru qabrigaa ku dhahaya laa marxaban walaa ahlan soo dhoweynaya ehel midna kuma ah amaa in kunta waxaad ahay laa abqaa damaan duulkan loogu necab yahay yamshi calaa dahri dhabarkayga ku socda ilaya xaggayga loogu nacay badan yahy faidaa waliituka alyawma maanta haddii aan ku tawaliyo wasirta ilaya xaggayga aad ahaatid fasa taraa waxaad arki doontaa saniici bika waxaan kugu sameey sancadeed qaala wuxuu yidhi fayalta'imu calayhi waxaa ku soo ururaya kumil ya qabrigii baa iskugu soo ururaya qabriga ku kulmaya yaltaimu calayhi waa ku kulmaya qabriga xataa taltaqiya calayh ya ilaa ay kulanto dushiis oo watakhtalifa iskhilaafto adlaacuhu feerihiis saasaa ku dhacaysa qaala wuxuu yidhi rasuul llahi sal ly slam biasaabici bicnaa waa ishaar faadkala bacdahaa buu nebigu geliya fii jawfi bacd waa isdhex geli qaala wuxuu yidhi wayuqayidu allahu lahu ilaahay wuxuu u diyaarinhayaa u sakhirayaa kaa gaalkaa xun sabciina tiniinan toddobaatan mas thucbaanan macnaha weeyaan thucbaan qowska lagu gasho toddobaatan mas abeesooyin baa qabriga loogu keenaya xabadna iskama celin karo isagu low anna waaxidan hal mid oo minhaa abeesooyin masaskaa ka mid a nafaqa fil ardi ardada afuufi lahaa ma anbatat ardadu ma soo saadheen shay-an waxba maa baqiyat idunyaa adduunyadu intay baaqita hal mas ka mida suntiis adduunku geed ma soo saareen fayanhashnahu way rudayaan waa goosashada jirkiis wayakdishnahu way dhaawacayaan xataa yufdaa bihi xataa yufdaa bihi ilaa alxisaab ilaa xisaabta laga gaarsiinayo qiyaamada oo qabriga uu ka soo baxayo saasaa ku soconaysa qaala wuxuu yidhi raawigu waqaala rasuulu llahi sal l sl wuxuu yidhi inama alqabru qabrigu rawdatun weeye beer oo min riyaaduljannati ka mid a beeraha jannada oo xufratin waa godoo min xufari naari godadka naarta ka mid a rawaahu tirmidiyu imaamu tirmidi ayaa wariyey laakiin jinka iyo insigu arki maayaan nebigaan arki jira wa canhu can nebi sal alla alay slam qala nebi xidhi man akala qofka cuna dayiban wax wanaagsan wa camila camal fala fii sunnatin sharciga ilaahay sunnadu waa sharci wa aminanaasu dadku ka nabadgalaan bawaa'iqahu sharkiis iyo dhibtiisa dakhala aljannata jannadoo galay waa geli doonaa wey faqaala rajulun baa yaa rasuul allah ina haada ina haadaa ninka noocaasa alyawma maanta fi naasi dadka dhexdiisa lakafiirun waa ku badan yahy nin wax xalaala cunahoo sharciga ku dhaqmo oo dadku ay sharkiisa aamin ka yihiin nabi allow maanta kaasi waa nagu badan yahy qaala ne wuxuu yidhi wasayakuunu waan ahaan doonaa fii quruunin qarniyaalo min bacdii iga dambaysa waayo damboo soo socdana qof noocaasa lama waayi doono rawaahu tirmidiyu walxaakimu baa wariya wallahu aclam dukhuululjannati bifadli illahi tacaala jannada gelidda la gelayo fadliga ilahay baa lagu galaa macnaha waxa weeyaan markii jannada la galo fadliga ilahay baa lagu gelaya qofna camalkiisa janno kuma kasban karo can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabi xidhi qaaribu dhexdhexays wasadiju toosnaada waclamu ogaada annahu shaaniya lan yanjuwa axadun qofna inuusan badbaadayn oo minkum ka mid a bicamali camalkiisa inuusan ku badbaadayn qaaluu hadha yaa rasuulallah walaa anta adna ku badbaadi maysid maya qaala wuxuu yidhi walaa ana adna ku badbaadi mayo ilaa an yatakamadani illaahu ilaahay inuu dhumbiyo biraxmatin raxmad oo minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin fadliga inuu dhumbiyo mooyaane naxariis ilahay inaan ku galaalay nebi maxamed mooyaane camalkayga janno kuma geli karo lugahana dildilaaci jiro soo u taagan yahay wa fii riwaayat laa yudkhilu ma gelinaya axadan oo minkum ka mid ah camaluhu camalkiisu aljannata walaa yujiiruhu min annaarina ka badbaadin maayo walaa ana xataa anigana ilaa biraxmatin oo min allahi ka ahati mooyaane can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaalana wuxuu yidhi sadiduu toosnaada waqaaribuu dhexdhexaysa wa abshiruu ku bishaaraysa jannaya khayr fa inahu shaani lan yudkhila aljannata jannada ma geliya axadan axadna camaluhu camalkiisu qaaluu waxay dhaheen walaa anta adigana yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi walaa ana anigana maya ilaa an yatakamadani ilaa ilaah inuu mukhuriyo minhu xaggiisa biraxmati naxariis mooyaan waclam ogaada ana axaba alcamali camalkan loogu kalgacal badan yahay ila allah ilaahay aadu amuu kan loogu daa'imidda badan yahay weeyaan waa in qalla haba yaraade ilahay xagga camal waxaa loogu jecel yahay kan qofku daa'imousan ka tegtegin in yar ba allaha ka dhigay rawaahuma sheekhaani baa wariyey oo waxaa lagu leeyahay dee silcadda ilaah badeecada ilahay qaaliga jannada weeyaane dee waxa weeyaan fadliga ilahay baa lagu gelaya markii jannada la galaba markaas qof kasta camalkiisa darajadeeda ku tegaya nasalullah aljannata wanacuudu bihi min annaari aamiin rafcu lamaana ba yidhi amaanada oo la kor qaado amaanada waa khiyaanada didkeed amaanadaa waa la qaadi doonaa ilaa qof aamina la waayaba qofka aaminku waa maxay cirdigaada iyo naftaada iyo maalkaada qofka loo aamino wey can xudayfata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi xadaanaa rasuulullahi baa noo warramay sala allahu alay wasalam xadiisayni laba xadiis hamoodin laba xadiisoo mid kasta saxaabi ka bilaabanayo laba arrimood wey labadiiba halkaani ku yaalla ra'aytu axadamaa midkood waan arka wa ana anigu antadirul aakhara kan kale waa sugaya xadaanaa wuxuu noo warramay nebigu ana alamaanata amaanadu nazalad inay soo degtay waagi hore fii quluubi rijaali fii jadri quluubi rijaali ragga qalbiyaashooda asalkooda jadrigu waa asal qalbiga ragga baa la dhex dhigay waagi ugu horreysa uma calimuu way ogaadeen raggii amaanadii min alqur'aani bay ka barteen uma calimuu raggii waxay ka ogaadeen amaanadii min asunati sunnadii nebiga way waxadaanaa wuxuu kaloo nebigu nooga warramay waa xadiidkii labaad can rafcihaa amaanada qaadideeda qaala wuxuu yidhi nebigu yanaamu rajulu nin baa seexanaya annawmata seexasho fatuqbadu lamaanatu amaanadaa laga qaadahaya min qalbihi qalbigiisa wuu seexday amaanadiisa qalbigiisa lagala baxaya fayadalu aharuhaa raadkeedi wuxuu noqonayaa meeshii laga qaaday midla aharil wakti bar raadkeed oo kale bar meel bari ku taalay oo kalea mooda madow yar oo hal dhibic oo kale dhibic yar oo kale madow baa meesha ammaanada laga qaaday ka muuqdo uma yanaamu waa seexanaya annawmata hurdo fatuqbadu waa la qaadahaya fa yabqaa aharuhaa raadkeedii waa baaqi noqonahaya midla almajli iyadoo ah waa maxay majligu waxa weye humbuluuluqa nabarada marka qofku shaqeeyo oo kale farahaya ka yimaada meelaha humbuluuluqaasoo kale wax aamoodid raad ah baa meeshii ku harahaya ammaanada raadkeeda oo marka faas iyo godin iyo qofinta ku shaqeeyo faraha maarata ee saasoo kale camalkii dartiis meela yar yaroo nabara ah yeelata wey waaba tan wuxuu yidhi ka jamrin ka athari jamrin baa madaa dhuxul raadkeedoo kale daxrajtahu aad ku aa ku aa ku ri aa ku wilaan wilisay calaa rijlika lugtaada meel dhuxul taallaa lugta saa ugu dilindillayso ugu tuur dhuxushii dee meel yar bay kaaga dhigaysaa raad bar yaraa meesha noqonaysa saasoo kale raad ah oo fa nafida yaa kor noqday oo fa taraahu aad aragtay muntabiran xaalu yahay mid sarreeya waxa weeyaan saasaa dhacays walaysa fiihi shay-un dhexdiisana aysan waxba ku jirin waxa weeye meelahan maaragtay qofku markuu shaqeeye iyo barta ku dhalanaysa meel baa soo buuranaysa jirkii ka mid ah oo shaqada darteeda misna meesha wax ku jira gudaheeda oo dhacaan iyo dhiig iyo wax qashinoo ku jira ma jiro walaysa fiihi shay-un marka meeshii ammaanada laga qaaday wax ammaanaha yaallana ma jiraan calaamad baa ka muuqata haa xoogaa saas usoo sarraysa wax ku jirana male ammaanadii waa laga qaatay qofkaas madowgaa yaroo kale wey fataraahu muntabiran muntabirka waxa weeyaan murtafican macnaha mid sarreeye fayusbixu naasu dadku way waa waa barisanayaan yatabaayacuuna xaalay wax kala gadgadanaya falaa yakaadu axadun qof u dhowaan mayo yu'addi lamaanata amaanada inuu guto fa yuqaalu waxaa la dhahayaa ina fii bani fulaan reer hebel rajulan baa ah amiinan aamina waryaa reer hebel nin aamina ku jira wa yuqaalu lirajuli ninkaa reer hebel ku jira waxaa loo dhahayaa ama sideedaba ninkii nin unbaa waxaa loo dhahayaa maa caqalahu maxaa caqli badiyey wamaa adfarahu maxaa dhug badiyey wamaa ajladahu maxaa xoog badiyey intaasoo ammaana baa nin la iskugu daraya walxaal wamaa fii qalbihi qalbigiisana aysan ahayn mihqaalu xabbati khardalin xabatu khardal wax la-eg oo min imaanina qalbigiis kuma jidho in yaroo imaana ninkaasaa loo ammaanaya qalbigiis kuma jirto sagarxuud wax la-eg dhurcasa xunoo gudgududan wax la-eg ninkaasaa reerkaa dhan laga doorta le waa aamin isagana waxa la yidhi kaba imaanba male walaqad ataa waxaa igu dul yimid buu yidhi haddaan ahay xudayfe waa asxaabiga xadiidka warinaya calaya dusheeda zamaanu wakti wamaa ubaali aana u aabay walxaal maa ubaali aana u aabay yeelayn ayukum kiina baayactu aan lawaxaan ka gadanayo la mubaayacoonay kiina aan wax ka beecsanayo xilli aanan kala jeclayn baa isoo marha dadku wada aamin haaye oo maxaa dhacay lain kaana musliman kaanu la beectamay hadduu muslim yahay raddahu waxaa ii soo celinaya calaya dusheeda alislaam xuquuqda aan ku leeyahay islaamnimada iga siinas wain kaana nasraaniyan kirishtan hadduu yahay ow yahuudiyan raddahu calaya waxaa igu soo dulcelinaya saacihii kan wakiilka u ah waaliga iyo kan wakiilka u ah oo mas-uulka u ah fa amal yooma maanta famaa kuntu maahi ubaayicu mid la beectamaya ilaa fulaanan wa fulaanan cid aan la muba mucaamalanna dhex maraysa ma jirto hebel iyo hebel mooyaane rawaahu sheekhaan wa tirmidiy waa beec cidaan wax ka gadan ma jirto hebel iyo hebel mooyaane ammaanadii baa dhammaatay ba leeyahy dadkii lagu kalsoonaa waa dhammaaday waa xilligii saxaabada haddii salaf saalix wuxuu yidhi fakayfa binalaan maanta maxaa innaga noo malayn bay wakaas can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala nabigu yidhi idaa diyacat alamaanatu haddii amaanada la dayaco fantadiri saacata qiyaamada sugo qaala wuxuu yidhi kayfa idaacatuhaa dayicideedu waase yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi idaa usnida alamru amarka marka loo tiiriyo ilaa hayri ahli eelkiisa cidaan ahayn arrin kasta markii loo dhibay cidaan munaasab o ahayn qiyaamadii baa taagan markaa fantadir saacata qiyaamada sugo saacaddii kore waa taagantaa wey waka dowladdii iyo madaxnimadii waxaa loo dhiibayaa ciddii macnaha haddii dowlad saxa jidha iyagaba la qaban lahaa yaa qaadinimadii waxaa loo dhiibayaa cidaan waxba ka garanayn xukunkii dadka la kala xukumaya waxaa loo dhiibayaa cidaan ehel u ahayn waa waxa hadda wada taagan sooma sidaa markaa aragtid oo dad ahludiin aan ahayn arrimaha loo wada dhibo ahlucilmi aan ahayn oo ahlu ra'yi ahayn balaayo khamraysan iyo waxaas wax loo wada dhibto qiyaamada sugo wey waa deg deg bay ku imaanaysaa wey ilaa waxaa lagu leeyahy dadkaan wanaagsan ummadda waxay u joogaan sida wadnuhu meeshuu jirka u joogo oo kale ama boqorku meeshuu u joogo maaragtay shacabka oo kale hadday dadkaan wax loo dhibo ummaddu waa wanaagsanaans haddii kuwo ahlu fasaada wax loo dhiibo ama xumaadaan dee ummaddu waa isla xumaanas dadka noocaas markii wax loo dhiba sidaasaa dhacaysa qiyaamadii baa taagan wey waka dee dowlad cadaalada markaa lama helaya moogta ilaa kuwii dowladda raadinayeyba oo u ordayaaba mid cadaaladda yaqaanba kuma jiro rawaahu lbukhaariy ilaa waxa wax lagu helaa qof yaqaan in wax loo dhiibo nasalullaha tawfiiq tawfiiq baan ilahay weydiisa limaa nawaafajiya yuxibuhu jecliya wayardaahu raalika ya aamiin wallahu subxana wa tacala aclam